بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال شنفر أديم مطال الجوع حتى أميته وأضرب عنه الذكر صفحا فأذهل قال أديم وحان دائميا أن كن نغانيا مطال الجوع ميرميرين تقاجدا xataa umiituhu ilaa aan dilo wa adribu canhu dikra waana iskaga jeesanayaa buu yidhi safxan ay jaaniban xagga dhinaca waan ka dheeraanayaa fa adhalu markaasaan hilmaamayaa oo waan ishilmaamsiinayaa udiimu miaala aljuuci xataa umiituhu miaala aljuuc waa mudaawalatuhu almiaal asalkeedu waa alimtidaad asalkeedu waxaa laga keenay allayaan walimtidaad allayaan waalimtidaad macnaha waa wax jiitamaya oo la dheeraynayo waxaana ka mid ah qowl nabiyi salى اllahu عalayh wasalam maطlu اlganiyi dulmun maطlu lganiyi macnaha waa mumaaطalatuhu bidayn yacni deyntii in laga dheereeyo laga jiido oo waktiba wakti loo dhiibo waa dulmi oo qofka qaniga ahi waxaystahay uu sidaas sameeyo maطlu lganiyi dulmun ay mumaaطalatuhu bidayn wa imtidaaduhu fiihi waa mumaaطalada uu deynta jiidayo iyo wakti dheeraysiga uu wakti dheeraysanayo فهuوa مشhتaq min qowlihim maطل الxadaad الxadiidة مشhتaq min qowlihim maطل الxadaad الxadiidة yمطlhaa maطlا yمطlhaa maطlا waa mudaarceeda yمطlhaa maطlan bimacnaa waa layanaha binnaar naaru dabuu ku jilciyey waay liyuawilahaa si uu u dheereeyo markaad leedahay maطl alxadiid maطl alxadaadu alxadiida alxadaad waa biratumaha waay macnaheedu waxa waaye wuxuu jilciyey ninkii xadaadka ahaa ee biraha tumi jiray alxadiida birti waa jilciyey muxuu ku jilciyey binnaar ujeeddada u jilcinayana waa maxay waa liyuawilahaa si uu u dheereeyo asalka kelimadda halkaasaa laga keenay umiituhu xataa umiituhu ilaa aan dila buu yihi xaqiiqat اlmowt waa mufaaraqaة ruuxi اljasad asalka geerida ama almowt kelimat اlmowt xaqiiqadeedu waa mufaaraqaة الruux liljasad waa ruuxda inay faaruqdo jasadka iyo jismiga kelimadda almowt luqada markii laga fiiriyo asalkeeda waxaa laga keena waa assukuun walliin waa deganaan iyo jilaac waay qofku markuu dhinto wax dhaqdhaqaaqa ma laha jirkiisana muxuu noqonayaa jileecuu noqonayaa idan almowt asalkeeda fii luqati alcarab waxaa kelimaddan geerida loogu bixiyey waxay tahay kalimatulmowda asalkeedu wuxuu yahay assukuun walliin deganaan iyo xasilooni iyo jilaal meyit waxaa leedahay rajulun meyit meyit ya-dan shidan asalkeedu waawiya ya- bay ahaayeen maywit ayay ahayd asalkeedu maywit calaa wasni faycil maywit calaa wasni faycil wasnigaasay lahayd kadibaa la isku idqaamay waxaa la isku idqaamayaa alwaaw walyaa intaan la isku idqaamin ka hor waawda waxaa loo rogayaa ya markaase waxay noqonayaan laba xaraf oo isku jinsi ah midka horena uu reeban yahay udqima axaduhumaa fi laakhar midba midka kalea lagu idqaamaya markaa waxaa soo baxda meyit oo ya-du shidanta ayadoo sidaa ah oo meyit ah ya aduna sidaas ay u shidan tahay ilan shidkaani waxaa keenaa waa labada xaraf oo la isku idqaamay ayaa haddana fi luqa waxaa ku bannaan in la khafiifiyo shidkaasi oo meyit iyadoo ah maxaa leedahay meyt baa leedahay rajulun meyt iyo rajulun meyit labada waa dhihi kartaa meyd iyo meyit af soomaaliga labada midda u qaataa ay soomaalidu isticmaalaan takfiifka isticmaala qofkan waa meyda yidhaahdaan meydaa la keena meyd baa halkaas yaalla waa takfiifka isticmaala waa luqo saxiixa in la takfiifiyo iyo in la shido labadaba labadaba waxaa lagu jamciyey fii beytin waaxid yacni ayadoo shidan iyo ayadoo khafiifsan labadaba beyt cadiy ibnu raclaa cadiy ibnu raclaa hooyadiisaa la dhihi jiray arraclaa hooyadiisaa loo nisbeeyey beydkan beyd mashhuura waaye waa laba beyd laakiin waa laba beyd oo caan ah laysa man maata fastaraaxa bimeytin inama almeytu meyit اlaxyaa'i inama almeytu man yaciishu ka'iiban kaasifan baaluhu qaliila الrajaa'i wuxuu leeyahay qofkii dhinta ee fastaraaxa raaxaysta meyd ma ahan buuyi qofka inta dhinta raaxaysta meyd ma ahan qofkaasi inama almeytu meyit اlaxyaa'i meyit midda dambe meyitba u isticmaal geeridu waa kuwa nool geeridooda way dadka ayagoo nool haddana dad dhintay ka dhigan kuwaas waayo buu yidhi kuwa dhintay inama almeytu man yaciishu ka'iiban meydku waxa waaye qof nool asigoo murugaysan kaasifan baaluhu qalbigiisu uu niyad jabsan yahay qaliila arajaa'i rajadiisuna ay yar tahay kaas waaye midka meydka ah midkaas waaye midka dhinta qaala xataa umiituhu wa adribu canhu dikra safxan adribu canhu ay acridu canhu waan ka jeesanayaa wey ay acridu can iljuuc gaajadii ayaan ka jeesanayaa falaa adkuruhu mana xasuusanayo xataa ansaahu ilaa aan hilmaamo yacni waan isilmaamsiinayaa buu ka wadaa yuqaalu daraba canhu safxan idaa acrada canhu daraba canhu safxan waxay carabta u isticmaalaan qofku markuu shayga ka jeesto kelimaddan asalkeeda waxay yidhaahdeen culamaa luga walaslu fi dalika ana araakiba daabatahu midka gaadiidkiisa saaran fa araada an yasrifahaa can wajhatihaa ee doonaya inuu dhankeeda ka leexiyo iyo meeshay u socoto darabahaa casa darabahaa bicasaa ul ayuu ku garaacayaa liyacdilahaa can wajhatihaa si jihadeeda uga leexsho ila aljihati alatii yuriiduhaa jihada markaa asiga uu rabana oo ugu leexsho fayadacu darba marka garaaciba wuxuu saarayaa mowdica asarfi waalcadli meeshii laga leexin lahaa ayuu saarayaa usha markuu raba inuu leexiyo xaggou ku dhufanaya jaanibka qoortuu ku dhufanayaa soo maha si ay u leexato matalan hadduu gaadiidkii hal uu yahay matalan uu saaran yahay dhinacuu ku dhufanayaa safxiguna waa maxay waa jaanibkiiga dhinaca wa asalka marka kelimadda adribu canhu safxan asal ahaan waxaa laga keenay qofka gaadiidkiisa leexinaya jihada u socdana ka leexinaya ayay asal ahaan u isticmaalayaan kadibna isticmaalkaa waxaa loo soo wareejiyey qofka markuu rabo shay inuu iskaga leexdo ka wareego meel kalena u wareego ayuu leeyahay adribu canhu safxan asalka marka gaadiidka loo isticmaalaa markii laga leexinayo jihada kelimaddan safxan halkaasay ka timid asafxu waa jaanib alcunuq waa qoorta dhinaceeda wa qoorta dhinaceeda waxaa la ihahdaa asafx qaala waadribu canhu dikra safxan waadribu canhu dikra macnaa wa acridu canhu dikra sheegiddan kala jeesanayaa w yacni geerida waan ka yani juuciya gaajadii waan ka jeesanayaa sheegi maayo fa adhalu markaana waan hilmaamayaa wy yacni waa ismoodsiinayaa w ujeeddaduu ka leeyaha waa intaas macnaha beytka waxa waaye ashanfara wuxuu rabaa inuu muujiyo inuu yahay nin adkaysi badan gaajadana aad iyo aada ugu adkaysta cidnana aan wax weydiisanin bal ismoodsiiya gaajada wuxuuna tilmaamayaa inuu adkaysi badan yahay abyaadda kaloo soo socotana waa ku tilmaamaya adkaysigaasi wuxuu leeyahay anigu waxaan ku nagaanayaa udiimu bimacnaa waa uqiimu waxaan ku nagaanayaa oon daa'imaya mitaala aljuuci geeri gaajada meermeerinteeda gaajada waa meermeeriyaa buu yidhi aniga ayadoo gaaja i haysa ayaan haddana gaajada meermeerinayaa oo wax cuni maayo xataa umiituhu ilaa aan dilo gaajadii gebi ahaanteedba waa dhimanaysaa buu yidhi wa adribu canhu dikra safxan faadhalu waana iskaga jeesanayaa buu yidhi gaajadii markaasaan hilmaamayaa qof gaajaysan ee gaajo ku dheggan tahay ee dhahaya gaajadiiaan dilayaa ilaa aan iska hilmaamo gaajadiiba aan waayo waa qariib laakiin asiga wuxuu ku cabiraya si uu adkaysi badan yahay gaajadana uusan u dareemaynin oo dadka muxuu wax weydiisa waaye markuu saa u gaajoonaayo soo ma ahayn inuu walba wuxuu gaajadiisa ku daboola uu raadiyo aniga waxaas ma lihi buu leeyahay wuxuu yidhi waastafu turba alardi kay laa yaraa lahu calaya min aطawli imru'un mutatawilu wa astafu waxaan qaadanayaa buu yidhi turba alardi ciidda dhulka ayaan qaadanayaa ciiddaan cunayaa kay laa yaraa lahu calaya si uusan u arag buu yidhi aniga dushayda min aطawli xagga fadliga imru'un qof mutatawilu fadli sheeganaya qof inuu fadli ugu yeesho aniga ma rabo buu yidhi oo wax igu sheegto marka intuu qof wax igu sheegan lahaa oo dhihi lahaa shanfaraan maalin wax siiyey taa beddelkeeda ciiddaan cunayaabu gaajadaydan ciiddaan ku daboolayaa oo baahida ahaysa ciiddaan u isticmaalayaa qowluhu istafa min safiftu dawaa'a ayaa laga keenay asalkeeda safiftu dawaa'a idaa akhadtahu haddii daawadii aada qaadatoba istafa asalkeeda marka waa qaadasho yunus allugawi ayaa waxaa laga sheegay inuu yidhi kharajnaa liriyaada waxaan u baxnay buu yidhi liriyaadati yowman riyaado ayaan u baxnay lugabaxsiyaan maalin u baxnay buu yidhi ila asaxraa'i dhul saxara ayaan u baxnay xiina akhadat alardu zukhrufahaa wazayanat markii arladu ay qaadatay quruxdeeda wazayanat oo ay noqotay mid qurxoon macnaha roob baa da-ay dhulkii baa dooga arladu way qurxooneed buu yidhi markaan baxayno fakhtarnaa waxaan doorannay buu yidhi rawdatan aseendo kaannamaa furishat bisundusi wa ulqiya calayha anwaacu ljawaahir waxaad mooddaa buu yidhi in lagu goglay bisundusi sundus in lagu goglo waa nooc min alxariiri wa ulqiya calayha oo dusheedana lagu tuuray anwaacu ljawaahiri jawaahirta noocyadeeda in lagu tuuraad u malaysaa buu yidhi aseendadaasi muxuu cabirayaa quruxda aseendada aseendada geedaha ku yaalla iyo quruxdooda markaad aragto waxaad mooddaa buu yidhi in sundusna lagu goglay jawaahir noocyadeeda kala duwanna dusha laga saaray say u quruxdahay beertaasi ama aseendadaasi fakhtarnaahaa lanaa munaakhan fakhtarnaahaa lanaa munaakhan waxaan u doorannay buu yidhi meel aan fadhiisanno falamaa jalasnaa markii aan fadhiisannay qudima lanaa طacaamun cunnaa noola keenay falamaa jalasnaa qudima lanaa طacaamun markii aan fadhiisannay cunnaa noola keenay fa ahwaynaa ilayhi cunnadii ayaan u hoobannay si aan u cunno waidaa acraabiyun qad gashiyanaa reer baadi mid reer baadiyaha na soo daboolay buy markaan cunnadii u foorarsanay mid reer baadiyaha dusheennii ka yimi fa cahara biaxadi اljamaaca wuxuu ku hantaaturooday jamaacadii mid ka mid a fa saaxa fiihi aakhar min alqowm mid kaloo qoomkii ka mid a ayaa ku qayliyey acraabigii ku qaylinaya inay iska buriyaanay rabaan wanaharahu waana canaantay fa rajaca muqdaban acraabigii wuxuu noqday asoo caraysan ilaa cunnadii bay ka eryadeen ninkan qayliyaa cunnadii ka racdaysta asoo caraysan buu dib u baxay fa ra'aa wuxuu arkay ramlan ciid buu arkay oo hunaaka halkaa ahaad ciid yaroo maaragtay aruursanoo meel taalla ayuu arkay fa ahwaa ilayhi ciiddiibuu u hoobtay acraabigii fastafa minhu halaata safaatin meesha uga soconnaa qisada halkaa waa fastafa minhu waa siin fastafa minhu halaata safaatin macnaheedu waa maxay fa akhada minhu halaata akhadaat waa saddex jeeruu ka qaatay ciiddii uma qaala kadib wuxuu yidhi macnaa ciiddi wuxuu saddex jeer u qaadana waa cunaya saddex jeeroo ciiddi inta qaatuu cunay caraabigi uma qaala kadib wuxuu yidhi tunaafisu fii iibi طacaami wa kulluhu sawaaء idaa maa jaawaza lahawaati tunaafisu fii iibi طacaami wa kulluhu sawaaء idaa maa jaawaza lahawaati wuxuu la hadlayaa kii cunada u diiday wuxuu yidhi tunaafisu waxaad ku tartamaysaa ood u ordaysaa buu yidhi fii tiibi طacaami cunada midkeeda wanaagsan wa kulluhu walxaal kulluhu wax la cunoo dhan sawaaun ay yihiin kuwa isku mida idaa maa jaawaza lahawaati haddii uu dalqada dhaafo dalqada hadduu dhaafo dhuunta ka dego wax la cunaha isku mid waayo buy ama ciid cun ama cunno cun waxa waa isku wada mid mar hadday dhuuntu dhaafaan marka adigana wuxuu yidhi cunada midka wanaagsanaa unbaad u tartamaysaa macnaha wuxuu leeyahy haddaan aniga ciid cunay adiguna dacaamkaad cunto un markay hunguriga dhaafaan waa isku mid yuunus wuxuu yidhi fasa'alnaahu waxaan weydiinay an yacuuda inuu soo noqdo acraabigii waxaan ka codsannay inuu xalqadii ku soo noqday iyo cunnadii oo fa yuwaakilanaa uu nala cuno fa abaa waa diiday waxba idinla cuni maayo buui wa qaala wuxuu yidhi maa yamnacu min aطacaami ila alkalb cunnada ma diida buu yidhi ilaa mid eeya mooyaane midka qofka cunno u diidaa waa ey buu yidhi marka ninkaan cunnadii ninka cunnada u diidu caynaya cunno mar la ii diidana dib ugu noqon maayo shaahidka waxaa waaye fastafa minhu ثalaaثa safaatin oo bimacnaa akhada uu qaatay shan fara marka wuxuu leeyahay wa astafu turba اlardi kelimadaa marka astafa bimacnaa waa aakhuduba waxaan qaadanayaa buu yidhi turba alardi ciidda ayaan qaadanayaa kay laa yaraa si uusan u arag lahu calaya inuu asiga leeyahay calaya dushayda min aلطawli الطول waa الmن والتفضل الطول waa الmن والتفضل بمعنى الغناna waa loo استعmaaلa الطول وmن لم يsتطع miنكم طولا taas waa بمعنى waa غiنا الطول marka waa الmن والتفضل لكي lاa yarىa لah عalي من الطول ay min almani waاtafaduli si aysan u yacni uusan u arag aniga dushayda min aلطawli ay min almani waاtafaduli xagga maniga iyo galladda suusan u arag aniga dushayda inuu ku leeyahay imru'un qof mutatawilu ay mutafadilu ah mid ma aragta wax ku tafadulaya oo qofka wax siinaya yaraadaani faacilkeeda aawe faacilkeeda imru'un waayo likay laa yaraa lahu calaya mru'un mutatawilu min aطawli yacni aniga yuusan tawl igu sheeganin buu leeyahay ujeedadiisa iyo qasdigiisa waxaa waaye in laygu mana sheegto aniga ma rabo uu qof wax igu sheegto taa bedelkeeda ciidaan cunayaa buu yihi wuxuu leeyahay idaa juctu aakulu turaaba haddaan anigu gaajoodo ciidaan cunayaa walaa astacطi min axad إda juctu aakulu turaaba walaa astacطii min axadi qofnana weydiisan maayo inuu wax isiiyo astacطii bimacnaa waa aطlb اlcaطiya yacni qofna ka dalbi maayo inuu wax isiiyo oo fa yusbixu lahu calaya mina oo asiga markaasi dushayda ay ugu sugnaato minat wafadl gallad oo igu yeesho oo beri yihahdo shanfaraan wax sii jiray ama hadda ka horaan wax siiyey taa aniga yeeli maayo taa bedelkeeda marka ciidaan cunaya hadday gaajada iga tan badato ciidaan cunaya beydkan beydka ka horreeyey wuxuu soo sheegay inuu gaajada mumaataleynayo oo gaajada maaragtay meermeerinayo laakiin haddii gaajada ay ka daba tagto muxuu samaynayaa intuu qof wax igu yeelan lahaa ciidaan cunayaabu in wax laygu sheegto aniga ma rabo waa sii waday wuxuu yidhi walowlaa walowla اjtinaabu dami lam lam yulfa mashrabun yucaashu bihi yucaashu bihi ilaa ladaya wama'kalu walowla اجtinaabu الda'mi lam yulfa mashrabun yucaashu bihi ilaa ladaya wama'kalu wuxuu leeyahay walowla اjtinaabu الda'mi haddaysan jiri lahayn fogaanshaha aan ka fogaanayay cayb iyo dhaleecayn lay dhaleeceeyo haddaysan jiri lahayn lam yulfa lalama kulmeen oo lama heleen mashrabun wax la cabo oo yucaashu bihi lagu noolaado ilaa ladaya ilaasi waxaa la cabaya agteeda bay ahaan lahaayeen wa ma'kalu iyo wax la cunayaba haddaanan ceebka carar ahayn cun oo dhan iyo cabitaan oo dhan agteeda iska dhoobnaa lahaayeen buy anaaba lee soo raadsan lahaa laakiin ceebaan ka cararayo iyo magac xumo aan diidaya ayaan gaajada duurka kula jiraa buu leeyahay marka inaan gaajoodo waxaan u samaynayaa cirdigayga iyo sharaftaydan ku ilaashanaya haddii ceebaha laakiin aanan ka cararaynin mashrab iyo ma'kalba agtaydu ahaan lahaa beydkan wuxuu rabaa inuu nagu tusiyo inuu awoodi karo wuxuu cunay iyo wuxuu cabo inuu helo waa awoodi karaa waana soo xasili karaa bal wuxuu leeyahay wax la cunay iyo wax la cababa agtaydaa loogu imaan lahaa laakiin alghinaa maca dul qaadan maayo wiil inaan hani noqdo ayadoo dulliyi ihaana oy la socdo ma yeelayo taa waxaa ka fiican faqri iyo juuc isla jira laakiin faqrigaasi iyo juucaasi ay la socoto cizo iyo sharafi ay la socoto waa jaahili haddana sow sharafta u ilaashanayo waad la yaabaysaa yacni sow sharaftiisa u ilaalinayo meelaha dulligana iskaga dhowraayo heer uu gaaruu yidhahdo ciidaan cunaya aan ku noolaanaya intii wax laygu sheegan lahaa marka jaahiliyadu waxay ku tusinaysaa inay aada sharafta u dhowran jireen wuxuu leeyahy walowla اجtinaabu الda'mi ay lowla اجtinaabi maa ucaabu calayhi aلda'm waa maa ucaabu calayhi wax laygu ceebeynayo haddaanan ka fogaan lahayn oo waxyaabaha xunxun aanan dhex ge yani waxyaabaha xunxun oo la igu ceebeynayo haddaanan ka dheeraan lahayn lam yuujad shay-un yu'kalu walaa yushrab lama helan shay la cuno iyo mid la cabo ilaa huwa xaadirun cindii ilaa agteedu xaadir ku ahaan laha lam yuujad shay-un yu'kalu walaa yushrab lama helan shay la cuno oo la cabo ilaa huwa xaadirun cindii ilaa agteedu xaadir ku ahaan laha haddaysan jiri lahayn carar aan ka cararayo ceebta iyo dhaleecaynta walaakina nafsa mirata laa tuqiimu bi calى اdaami ilaa rayhamaa ataxawalu wuxuu yidhi walaakina nafsan laakiin naf naftaasoo miratan ah mid adag laa tuqiimu bi igula nagaan mayso calى اdaami ceeb dusheed igula nagaan mayso ilaa rayhamaa ataxawalu ilaa wakti hadday daruurada iyo xataa dantu keento wakti yaroon uga wareegaya mooyaane in kale igula nagaan maysa ceeb iyo dhaleecayn dusheeda naftiisuu ka hadlayaa markuu leeyahy walaakina nafsan miratan annafsu waxaa nafs loogu magacaabay lit litawalludi الnafasi minha wa اtisaalihi biha naf waxaa naf loo yidhi neefta ayaa ka dhalata annafas waa neefta litawalludi nafasi minha nafaska oo ayada ka dhalanaya wa itisaalihi biha iyo neefta oo ayada la xiriirto ila nafta haddii la waayo neefi jiri mayso waa isla xiriiraan sidaasaa nafta naf loogu magacaabay annafsu waruux isku mid miya mase waa kala duwan yihiin culimmada qaar waxay yihahdeen waa isku mid qaarna waxay yihahdeen waa kala duwan yihiin qolada tidhi waa isku mid ayagu hadda warkooda arrintoodu wax yani dheeraadoo sharaxa uma baahna oo annafs waruux waxay yihahdeen waa shay un waaxid laakiin qaaraa waxay yihahdeen annafs waruux farqibaa u dhexeeyo way kala duwan yihiin nafsi waxaa la yidhahdaa bay yidhahdeen alladii biha alficlu waa midka ficilka uu ku taagan yahay waa midka sababteeda uu ficilka ku dhacayo ayaa nafsi la yidhaahdaa waruux alladii bihi alxayaa ruuxduna waa midda nolosha ku taagan tahay nafta marka waxay yidhahdeen ficilkaa ku taaganoo haddaan nafi jirin ficil qofku ma samayn karo ruuxdana ficil kuma taagna ee xayaatada iyo jiritaankaa ku taagan oo ayada sababteed ku ahaanaya tusaale waxay usoo qaateen waxay yidhahdeen fa idaa naama naa'imu hadduu qofku hurdaayo ou hurdo qubidat nafsu naftiisa waa la qaadayaa walam tuqbad ruuxu ruuxdiisa laakiin lama qaadayo ila qofku waa waa la dareemayaa sooma inay naftu ku jirto ruuxdii waa ku jirtaa haddii ruuxda laga qaadana waaba dhiman lahaa dhimasho rasmiya laakiin nafta waa la qaadayaa ruuxdiina waa baaqi oo xayaatadii baa ku taagan allahu yatawafa alanfus xiina mowtiha yatawafa alanfus alanfus waa jamcu nafs waxa la qaadayo alla ou oofsanaya marka waa annufuus ruuxdana waxay dhaheen waa baaqi sidaasayna ku kala duween annafsu waaruux kelimatu nafsi macno aan ahayn nafta nagu jirta ayay leedahay fii luqati اlcarab macaani kaley leedahay waxyaaba kalaa lafsi loo isticmaala dhiigga waa loo isticmaala fii kutub اlfiqhi waxaad arkaysaa maa laa nafsa lahu saa'ila ayagoo dhahaya maa laa nafsa lahu saa'ila maxay ula jeedaan maa laa nafsa lahu ay maa laa dama lahu annafsu waa bimacna damu waa dhiigii waxaa la yidhahdaa saalat nafsu saalat nafsu naftiisii ayaa dareertay maxaa laga wadaa naftaasi dhiiggiisii baa dareeray waay waxaa kaloo nafsi loo isticmaalaa bimacna aljasad jirkiina waa loo isticmaalaa annafs oo bimacna aljismi waaljasad ah qaala shaacir nubi'tu ana banii suxaymin adkaluu abyaatahum taamuura nafsi اlmundiri nubi'tu ana banii suxaymin adkaluu nubi'tu ana banii suxaymin adkaluu abyaatahum taamuura nafsi اlmundiri wuxuu leeyahay nubi'tu waxaa la ii sheegay ana banii suxaymin qabiilka la yihaahda banuu suxaym adkhaluu abyaatahum guryahooda waxay geliyeen taamuura nafsi lmundiri taamuur waa addam macnaa waa dhiiga waay taamuura nafsi lmundiri ninka la yihaahda mundir jismigiisa dhiiggii ayay guriga gashteen buu leeyahay mundir jismigiisa dhiiggiisa ayay guriga gashteen nafsi lmundiri hadda muxuu ula jeedaa waa jasad lmundir taamuurkana dhiiggiiba ula jeedaa hadalkaas macnihiisa ma wuxuu ka wadaa dhiiggiiba inta qaadanay guri geliyeen miya maya wuxuu ka wadaa arrintii taxamulaya dhiiggii mundiray guriga geliyeen macnaheeda waxaa waaye ha'riyaa loo raacan doonaa oo ninkii mundira ayagaa dilay mar hadday dileen hadda guryahooda dhiiggiisa geliyeen ilaa ayagaa dhiiggii laga rabaa oo lagu leeyahay jaahiliyadan hadda waa isku laynayeen dil dilalkaas iyo aanada aaday u yaqiineen shaahidka hadda waxaa waaye adkhaluu abyaatahum taamuura nafsin waa taamuura jasadi lmundiri mundir jismigiisa dhiiggii ayay guryahooda gashteen way waxaa ka mid a annafs macaani nafs fii luqati alcarab waxaa ka mid a alcayn isha qofka ku dhacaysa ama ilaacada waxay yidhahdaan soomaalidu carabtu naf waa u isticmaashaa annafsu bay u isticmaalaan oo waxay leeyihiin asaabat fulaana nafsun ninka la yidhaahda hebel waxaa asiibay nafsun maxay ula jeedaa nafsun ay caynun idaa asaabathu lcayn hadday ili ku dhacdo waxay yidhahdaan asaabat fulaanu naf asaabat fulaanan nafsun fulaan waxaa asiibay oo ku dhacay il النفس mrka بmعنى العayنna waa loo اsتعmaala qwله مرة ولakiنa نفسا مرة المرة waa الشhديدة التي laa تqبل الضaym waa nafta darane adag taasoo wax dulmiya haba yaraate aan aqbalayn waa naf aan wax dulmi yeelayn waxaana ka mid ah oo shaahid u ah mira oo loo isticmaalayo shiddaة الnafs qowlu abi طayib almutanabi wuxuu yidhi alra'yu qabla shajaacati الshujcaani huwa أwal wa hiya almaxalu الthaani alra'yu qabla shujaacati الshujcaani huwa أwal wa hiya almaxalu الthaani فإdا hma اجتamعaa لنفس miraة فإdا hma اجتamعaa لنفس miraة balغت min العalyاء kula makاni balغت min العalyاء kula makاni wuxuu leeyahay mتنبي الrأyu ra'yiga qabla شhuجاaعaة الشhuجعاani geesinimada geesiyaasha ka hor waaye buy ra'yiga iyo talada waxau ka horeeyaa geesinimada geesiyaasha intaana geesiyaashu geesinimadooda aysan ku dhaqmin oo dagaalka la gelin ka hor ra'yi iyo wadatashiyaa ka horeeya huwa ra'yigu awalun waa midka ugu horeeya wahiya geesinimaduna almaxalu thaani waa booska labaad buy marka hore tala ugu horeysa geesinimaduna waa kusoo xigtaa fa idaa humaa haddii labadooda ijtamacaa ay ku kulmaan labada kulmaya waa waa maxay alra'yu washajaaca geesinimada iyo ra'yigu hadday ku kulmaan linafsi naf hadday u kulmaan naftaasoo miratin shadiidatin ah mid adag balaqat waxay gaaraysaa naftaasi min alcaliyaa'i xagga sarraynta waxay ka gaaraysaa kulla makaanin meel walba meel walboo sarraysa naftaasi way tegaysaa wey hadday labadaasi u kulmaan hadda waxaa kulmaya waa saddex ra'yi iyo geesinimo iyo naf adeeg u saaxiiba naftaas ninkaasna waa nin casiimaya go-aan labuu ka wada waa geesi ra'yi iyo talo fiican leh go-aan qaadasho badanna oo haddii go-aan uu gaaro go-aankiisa ku adkaysanayo saddexdaasi haddii qofka ku kulmaan wuxuu gaarayaa meel walboo sarraysa hadalkan mutanabi hadal saxa waa sababtoo a geesinimo qardajeexa keliya wax ma tarto waa in wada tashi ka horeeyo walidaalika markii dagaalada la galayo marka hore waxaa la dejiyaa soo maahan shaxdii lagu dagaalgeli lahaa baa la dejiyaa laakiin haddii qofku geesi uu yaho iska dhex ordo cadowgiisana jabi maayo naftiisana marka dambe waa halaagsamaysaa walidaalika ashajaaca waaljur'a farqiyaa u dhexeeya jur-adu waa midda aan xikmadda ku dhisnayn waa dhiiranaan dhiiranaantu ammaan ma ah af soomaaliguna dhiiranaan iyo geesinimo waa ku kala duwan yihiin soo maaha sida ay ugu kala duwan yihiin carabiguna ugu kala duwan yihiin jur-adu mar walba maxmuuda ma ah mararka qaar madmuuma waa jur-ada iyo dhiiranaanta laakiin shajaacadu waa maxmuuda shajaacadu marka ma aha sii jeedoo marna ha soo jeesanin ma aha shajaacada waxaa ka mid ah meesha haddii aad dareento inay xeelad u baahan tahay inaad ka xeeladaysato oo mutaxayizan ilaa fi'atin sharciga waa soo reeba soo maaha markii jihaadka lagu jiro mararka qaar aaggii buu qofka ka soo baxaya asoo jaanib xoojinaya hadduu yidhaha marka aniga keligayaan duulaayo iskaygaan iskaga soconaa dibna soo fiirin maayo shajaaco ma ahee jur-a waa asigana waa ku halaagsan waana xikmad daro wuxuu leeyahay marka muna mutanabbi ra'yigaa ka horeeya shajaacada wadatashiyaa ka horeeya markii la wada tashado shajaacadu maxay dhacaysaa wahiya almaxalu thaani ayada booska labaad waa labadooda markay qofka u kulmaan marka talo wanaagsan iyo geesinimo iyo naftii oo u saaxiiba adkaysi oo naftiisuna ay tahay mid adag balaqat min alcaliyaa'i kulla makaani sarraynta xaggiisa waxay ka gaaraysaa meel walba oo sare ayay naftiisa gaaraysaa hadda shaahidka waxaa waa linafsin miratin kelimadda mira bimacnaa waa shadiida waxaa kaloo la wariyey fii laamiyati alcarab walaakina nafsan xuratanna waa la wariyey badela mira waxaa la yidhi xura riwaayad saasaa jirta walaakina nafsan xuratan xuratan markii la yidhaahdo waxaa lagu fasiray ay khaalisatan min addarani waalkhubs laakina nafsan laakiin naf xuratan ka khaalis ahoo ka maran min addarani wasakh waalkhubsi iyo xumaan ka maran markaa laftirkeeduna waa ammaan wuxuu leeyahy marka walaakina nafsan miratan laa tuqiimu bi laa tuqiimu bi muxuu kula jeedaa igula nagaan maysa buu leeyahay cala addaami adda'mi iyo addaam labadaba waa la yidhaahdaa yacni hamze in laga dhigo iyo in alif laga dhigo labaduba waa alcayb waa ceeb iyo liidnaan wa walaakina nafsa mirata laa tuqiimu bi cala addaami ilaa rayhamaa ataxawalu alrayh rayhamaa alrayth asalkeedu waa albutu yacni waa tartiib wey ilaa rayhamaa ataxawalu wuxuu ula jeedaa ilaa wakti yar oon ku wareegayo min addaym yani aan uga wareegayo min addaami oo aan u wareegayo ila alkaram mooyaane beytka macnihiisu markii lasoo macnihiisa ijmaaliga waxaa waaye wuxuu leeyahay nafsii abiyatun naftaydu waa mid aba yaraatee dulmiga aan ogolayn takrahu lashyaaa addaniya takrahu alashyaaa addaniya ashyaada liidata naftayda waa karaahiyeysataa walaa tarda almuqaama cala alcayb naftaydana ku raalli noqon mayso inaan ku nagaado cala alcaybi caybta dusheeda walaa tardaa almuqaama cala alcayb nagaansho cayb aan ku dalnagaado naftayda ku raali noqon mayso wa in idurat ilayhi haddii loo dhibaato geliyo naftayda inay cayb ku dulnagaato fayakuunu wuxuu ahaanayaa nagaanshahaasi bimiqdaari taxawulihaa qadar ay ku wareegaysa keliya wa haddii xataa daruurada u geyso kuma sii nagaate eh markiiba waa ka wareegtaa raythama ataxawalu sidaas ula jeedaa marka wa aطwi calى اlkhamsi اlxawaaya kaman tawad khuyuuطaة maariyin tugaaru wa tuftalu wa aطwi waxaan ku daboolay aan ku laabayaa calى اlkhamsi gaajada dusheeda waxaan ku laabayaa alxawaayaa mindhiciradaan ku laabayaa kaman tawad siday u laabmato khuyuuطaةu maariyin waa nooc khuyuudka ka mida maariyada wax loogu nisbaynayo xarkaha maariga ah siday u laabato tuqaaru wa tuftalu waa la xiraa wa tuftalu waana la tidcaho waa la isku xiraa alkhamsu waa aljuuc wa adwi cala alkhamsi waa bifatxi اlkhaa waa aljuuc waa gaajadii wey alxawaaya waa jamcu xawiya alxawiya mfradkii waay alxawaaya waa jamc aw ilxawaaya aw ma اkhtalطa bcadmin aw ilxawaaya alxawaaya marka waa mindhicirada waa alamcaa alxawaaya waa alamcaa mindhicirada wey khuyuuطaةu maariyin alkhuyuuط waa jamcu khayط xarkawa wاlmaariy waa nowc min alkhuyuud nooc harkaha ka mida waa bacd culamaana waxay ihahdeen almaariy waa nin samayn jiray xarkahaasi maari waxay ihahdeen waa nin magaciisa oo waa ninkii xarkahan samayn jiray khuyuuطatu maariyin maari xarkihiisa saasaa la leeyahay markaa waxay noqonaysaa waa nisba ila rajul haddii maariy la yidhahdana waxaa loo nisbaynaya waa nooc oo xarkihii ka mid ah tuqaaru wa tuftalu ay tushaddu labada macno waa isku dhow yihiin tuqaari iyo tuftal waa isku dhow yihiinoo waa la adkaynayaa wuxuu leeyahay marka waxaan daboolayaa oon ku daboolayaa gaajada mindhiciradeeda markaan aada u gaajoodo mindhiciradan gaajada ku daboolaa buy sida xarkahaasi ay u laabmaan markii la tidcaayo ama xarkahaasi la sameynayo laisku tidcayo laisku xirxirayo waa lasoo laabaa soo maha sidaasoo kalea mindhiciradeeda gaajada ugu laalaabayaaba adkaysigii unba ula jeedaa macnaha beytkuna waxaa waaye aطwi amcaa'i cala aljuuc aطwi amcaa'i mandhiciradayda waan laalaabayaa cala aljuuci gaajadii ayaan ku laalaabayaa kamaa tandawi haadihi اlkhuyuud sida xarkahanu u laabmaan idaa futilat haddii la tidco sida xarkahani u laabmaanoo loo laalaabo markii la tidcayo oo la samaynayo sidaasoo kale ayaan mindhiciradayda waxaan ugu laalaabayaa gaajada waan u adkaysanayaa maqsuudka ula jeedo waa adkaysiga calaa kulli xaal abyaadda maanta aa qaadana dhammaantood wuxuu shan faraa ku muujinayaa adkays iyo dadnimo iyo inay naftiisu adag tahay iyo inuu yahay nin gaajada ku sabra shucaraduna hadda mubaalaqa kama tagaan oo waa kan dhahaya gaajadii waxaan gaarayaa inaan iska inta iskaga jeesto iska hilmaamo qof baahan miya baahi hilmaami kara baahidu mar walbay sii joogto waa soo darsanaysaa laakiin haddana maca daalika mubaalaqa ula jeedaaho wuxuu ku mubaalaqoonayaa waa xagga adkaysiga waay wuxuu tilmaamayaa inuu aad iyo aad u adkaysi badan yahay wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina moxamed wcala alihi wasaxbihi ajmaciin